sanad walba ganacsatada iyo beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe waxaa saameyn lixaad leh ku yeesha abaarta ah iyo fatahaada webiga shabeelle kuwaasi oo sababa in uu sara u kaca ku yimaado ganacsiga kala duwan iyo dalagyada qaar ee ka badbaado fatahaada cabdiraxmaan sheekh maxamed oo ka mid ah dhallinyarada degmada jowhara ayaa ugu baaqay bulshada in ay ka qayb qaataan ka hortagga saameynta ka dhalan karta abaaraha iyo fatahaadaha horto dadka ganacsiga ah waxay ku tiirsan yihiin mar kastaba dadka baadiyaha ka imaado iyo magaalada hareeraheeda sambal tusaale hadaa ku siiyo sambal ganacsiga xoolaha kalo ganacsiga xoolaha kale haddii ay noqdaan xoolihii raqiis dhulka hoos yimaadaan oo abaar gasto ganacsatadana waxay ku imaaneysaa hoos u dhac iyo sara sara hooso iyo intaasay qabsan kartaa waayo dadkii baadiya haddii abaartii saameyso waxawaaye ma baxaanba haddii dhulka abaar jirto kalo dhulkii wuu cadyahay wuu cas yahay waa dee abaarta waxay keeni kartaa saameyn xoog badan inay dalaga si fiican u baxo tan kale sidee xoolaa loo badbaadi karaa fikir ahaan waa waxaa jiro xoolaha loo badbaadi kara inay kasoo guuraan xoolaha mihii abaartii aheed ay ka hoos dhawaadaan jiinka webigoo kale oo meel biyo laga heli karo oo markii coos laga heli karo cooska luu bambeyo biyo loo bambeeyo karo oo iisheeg oo sidaas aa loo badbaadin karaa qaba xoolaha midda afraad ah su-aasha tuulooyinka sidee lagu wacyigelin karaa abaaraha tusaalo waxaa jiro hay-ado qoseeyo inay ka shaqeeyaan gargaarka degdega ah marka maadaama ee wadanka u galay marxalad oo abaaro ah waxaan dhihi karaa hay-adaha degdega inay taagan tuulooyinka ay wacyigeliyaan dadka tuulooyinka sababo kasta wax kastoo imaan karaan haday nafaqa daraa imaan karto waxaa imaan kara shuban biyoa imaan kara dadkii baahi gaajo iyo haraad iyodii waxa inay tabanaa laga yaabaa waxaan dhihi karaa inay dadka hay-adaha gargaarka bixi si degdeg ah inay halkaasi u gaaraan